timid deegaanada koonfur galbeed ay ka timid maadaama annaga aan joogno hawsha annaga aan gacanta ku hayno maxaahayaadii garsoorka ay dhisan tahay dacwadaha marka iyada aan lagu qaadayo meel ka baxsan xuduudda koonfur galbeed ma noqonaysa mid ictibaar leh wixii maanta ka dambeeya laba toddobaad kadib ayaa waxaa lasoo saari doonaa hanaanka maxkamadaha dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya ay u shaqeyn doonto laba toddobaad kadib ayuu soo baxayaa marka xarumahoodiina waa dibaa loo hadayn doonaa garsorayaashina waa la magacaabi doonaa laakiin waxaan maanta joojinay